Kulankan oo ku aadanaa sidii looga hortagi lahaa shaqaaqooyinka mararka qaarka dhici jiray bulshada dhexdeeda ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunka gobolka Jubbada Hoose kaasi oo ku saabsanaa xog kala qaadasho iyo sidoo kale isbarasho ku aadan sidii ay iskula shaqayn lahaayeen guddoomiyaasha xaafadaha Kismaayo iyo dowladda hoose kulanka ayaa waxaa goobjoog ah guddoomiyaha degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada si loo dhiirrigeliyo inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarinta magaalada Kismaayo oo duruufo kala duwan soo marta haddase kasoo kabanaysa guddoomiyaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa ka warbixiyay kulanka waxa weeye Kismaayo maanta meeshay marayso waad ogtihiin way soo dhismatay way qurux badnaatay wadooyin saddex iyo labaatan kilomitir ah ka socda waxna hadda ay bilow noqonayaan waxna ay gebagebo marayaan waxaan rajaynaynaa inay noqoto magaalada soomaaliya ugu quruxda badan aynuna kuna faano mustaqbalkeenna qof kastoo reer kismaayoodana magac u samaysa arrintaasu waxay ku timi inta qabsanta waxay ku timi wada shaqaynta bulshada reer kismaayood inta dhibnana waxaan rajaynaynaa innagoo gacmaha is haysana inaan dhammaystirna haddii allaydin bulsho walba waxaa loo baahan yahay inay ka shaqayso danaheeda gaarka ah oo deegaankeeda u horeeya saasaa bulsha macno ku yeelataa qabyaaladdu waxba tiri weyne magaaladan soddon iyo dhowr sano oo burburka ahayd koob iyo toban jeer baa la kala qabsaday waxaa raadinaya buncabadnim buncadnimay ahayd kooxo qaweysataa ama ururdimad ha sheegteen ama jamaad ha sheegteen yaa isku caysanayay maanta maxaynu nihay xaggee u socotaa maxaad soo saartay maxaad ka tegaysaa halkaasaa la aaday iyada aan rabnaa inaynu dhowna aadno soomaali baynu nahay soomaali kama maarno qof soomaaliya oo qof soomaaliya ka maarmaana ma jirto ma jiro qof reer jubbalandna qof reer jubbalandna ka maarmaana ma jirto laakiin waxaan rabnaa in la ilaaliyo waxa la wada leeyahay iyo waxa la kala leeyahay sharciyadda soo taas ma haddii nin soo ordoo yidhaahdo nabadaadaan dhibaataynayaa waa ku qixinayaa maskaxdeena wixii ku jiri jiray soddonkii sano lasoo dhaafay baan dib inuu ku celiya maynu yeelayna ninkii wax doonaya sharciga ha maro sharcigana ku xukum intaasoo ma intaasaa inoo ballana inaan nabadda ka shaqaynana waa lambar one dowladnimada inaan ka shaqayna waa lambar two qabyaaladda inaanu iska daynaayo waa wixiina wareesha waa lambar three dowladni horumarka magaaladan inaynu u hurno dhaqaalaheenna iyo maskaxdeenna kulankan ayaa qayb ka ah kulamo maamulka magaalada Kismaayo oo maalmihii dambe la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku aadanaa sidii loo horumari lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose